halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america waxaad si toosa nooga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitrband
fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba waa fiidnimo wanaagsan uu dhammaantiinba waa isniin siddeed iyo tobanka bisha ogost sannadka labada kun iyo afar iyo tobanka idaacadda waxaa si wada jiraha idinku daadahaynaya anoo ah ismaaciil xuseen farjar iyo weliba haaruun macruuf
waxaynu markaa rajaynaynaa insha allah inaynu wada shaqaynteenna iyo innaga iyo ambasador nicolas kay inaynu sii wanaajinno aynu sii horumarno waxyaabaha aynu isla fahmi laanahayna aynu meel fiican ku tiirno xilligan
wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee somalilan mawliid maxamed ibraahim oo aan ka waraysanay booqashada uu magaalada hargeysa ku tegay ergeyga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay nicholas kay goordhow ayaad maqli doontaa horta marsada hore jabuuti ma wada xidhayno kolba qayb baan rari doonaa qaybtaasi waxaynu qaybta horta general kargoga la idhaa ayaan horta raraynaa qaybta labaad iyadna mar dambaan rari doonaa waa agaasimaha maamulka dekedaha jabuuti sacad cumar oo ka warbixinaya qorshe waddanka looga hirgelinayo laba dekedood oo cusub oo casri ah qodobada kalead maqli doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid a barnaamijkii dooda gaaban qurbe iyo weliba qodobo kale oo xiisale marka horese warkii dunida hay-adda xuquuqda aadanaha human rights watch ayaa ku eedaysay booliiska la dagaalama argagixisada ee dalka kenya inay geysteen diral khayru sharci ah islamarkaana ay sabab u yihiin dad la waayey iyo weliba xadgudubyo loo la geystay war-saxaafadeed ay hay-addu maanta ka soo saartay magaalada new york ayay ku sheegtay in baadhitaan la sameeyey intii u dhexaysay bishii nofembar ee sanadkii hore ilaa bishii juun ee sanadkan lagu ogaaday in ciidamada kenya ay geysteen ilaa toban kiis oo dil ah toban kiis oo kale oo dad la waaye ah iyo koob iyo toban kiis oo ah dad lagu sameeyey xadgudubyo iyo hagardaamo kale human rights watch waxay sheegtay in ciidamada la dagaalama argagixisada ee kenya ay mas-uul ka yihiin ficiladan dowladda kenya ayaan weli ka jawaabin eedaha ka soo yeeray hay-adda xuquuqda aadanaha ee human rights watch wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in ciidamada dowladda soomaaliya ay gacanta ku dhigeen mid ka mid ah hogaamiyeyaashii kooxaha budhcadbadeedka maxamed cabdi gafaaje ayaa wararku sheegayaan in laga soo qabtay xaafad ka mid ah degmada wardhiigley howlgal ay ciidamada dowladdu halkaas ka fuliyeen inkastoo ilo kala duwan ay xaqiijinayaan qabashada ninkan ayaa haddana dowladda federaalka soomaaliya aanay weli xaqiijinin inay gafaaje gacanta ku hayso warar kale ayaa sheegaya in maleeshiyaad dhowr ah oo ku sugnaa goob laga soo qabtay gafaaje iyana la qabtay
guddoomiyaha gobolka missouri ee baartamaha dalkan maraykanka ayaa ku amray ciidamada ilaalada qaranka inay galaan magaalada ferguson toddobaad kadib markii uu halkaasi ka dhacay dil loo geystay nin madow ah oo uu dilkaana u geystay sargaal ka tirsan booliiska oo cadaana dilkaasi waxaa xigay rabshado wata rabshado iyo weliba qulqulatooyin jane nixon waxa uu amarkaasi bixiyey maanta kadib markii rabshado kale ay dhex mareen booliiska iyo dad banaanbax dhigayay magaalada ferguson gelinkii dambe axaddiina booliiska oo wata gawaarida gaashaaman ee rabshadaha laga hortago ayaa sunta dadkaga ilmeysiisa u adeegsaday si ay u kala eriyaan dad badan oo dhankooda ku soo socday booliiska ayaa sheegay in qaar ka mid a xubnaha booliis ka qaybgelayay ay u muuqdeen dadka mudaaharaadaya inay ahaayeen dad waday mudaaharaadyo nabadeed bal inkastoo qaar kalena ay isku dayeen inay ciidamada amniga weeraraan sarkaal ka tirsan ciidamada booliiska kabtan ron johnson ayaa sheegay in dadkaasi ay walxo iyo qashin kaleba kusoo tuureen booliiska islamarkaana ay geysteen dhac iyo burburin hanti afhayeen u hadlay milatariga ciraaq ayaa sheegay in xoogaga kurdiyiinta iyo ciidamada ciraaqiyiinta ee la dagaalanka argagixisadu inay la wareegeen biyo-xidheen muhiim ah oo gacanta ay ku hayeen dagaalyahanada islaamiga ahi milatariga ayaa sheegay isniinta maanta ah ciidamada in ay bannaanka uga saareen kooxaha islaamiyiinta ah biyo-xidheenka mowsul kaas oo siiya waraabka beeraha iyo korontada inta badan gobollada ku yaala waqooyiga dalkaasi ciraaq ma jirto ilaa hadda cid caddaysay sheegashada dowladda ciraaq afhayeenka ayaa sheegay in howlgalkan la fuliyey kadib markii ay heleen taageero xagga cirka ah laakiinse muu bixinin faahfaahin intaas ka badan ciidamada maraykanka ayaa sheegay maalintii axadda inay u geysteen weerar xagga cirka ah gobolka islaamiyiintu ay gacanta ku hayaan ee u dhow mowsul taas oo qayb ka ah go'doonka ay ku difaaci kaas anaga ku celiy kaas oo qayb ka ah go'aankooda ay ku difaacayaan kaabayaasha maraykanka iyo shaqaalihiisa halkaas ku sugan
halkaad nagala socotaan waa laantaafka soomaaliga ee voice of america ergeyga gaarka qaramada midoobay ee u qaabilsan soomaaliya nicholas kay ayaa maanta tegay magaalada hargeysa xiriirka xafiiska qaramada midoobey ee soomaaliya iyo somalilan ayaan hagaagsanayn sanadkii lasoo dhaafay warbixintan waxaa magaalada hargeysa nooga soo diray cabdulxakiin maxamuud shirwac wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda somalilan mawliid maxamed ibraahim oo isagu madaarka ku soo dhoweeyey ambasadorkey ayaa ugu horreynba ka hadlay labada qaybeed ee u kala baxo xafiiska cansom ee siyaasadda iyo bini'aadamnimada iyo wadashaqaynta ay la leeyihiin isagoo sheegay inay ku wada jiraan labada qayboodba balse muddooyinka dambe ay si xooga uga wada shaqaynayeen qaybta bini'aadamnimada waynu ku jirnaa mar walbaa labada qaybood ee maamulo inagu qaybtaaynu xoog uga wada shaqaynayna baryahaan dambe waxay ahayd qaybtan humanitarianka ama qaybta bini'aadamnimada oo philip lasraan ninka la yidhaahdaa oo ku-xigeenkiisa ahay uu aada ugala shaqayn jiray shirarkiisa shirarkeenu qabanno oo dhan oo kii ugu dambeeyey ahaa kii caawimooyinka iskudubaridka caawimooyinka ee lagu qabtay ambasador geesta kale wasiir ku-xigeenka arrimaha dibaddu waxa uu ka hadlay wada shaqaynta somalilan iyo ambasador key isagoo sheegay inay rajaynayaan in lasii wanaajiyo lana sii horumariyo wada shaqaynta labada dhinac waxaynu markaa rajaynaynaa insha allah inaynu wada shaqaynteenna iyo innaga iyo ambasador nicholas key inaynu sii wanaajinno aynu sii horumarino waxyaabaha aynu isla fahmi laanahayna aynu meel fiican ku tiirino xilligan oo insha allah marka winaga noqdana winaga noqon doono inagoo isfaham wanaagsan ka gaadhi ambasador nicholas key oo ay ahayd booqashadiisii labaad ee uu ku yimaado somalilan tan iyo markii la yigaleelay howlgalkan ansom ee qaramada midoobay bartamihii sanadkii hore ayaa dhinaciisa soo dhoweeyey inuu mar labaad ku soo noqdo somalilan farxad weyn ayay ii tahay inaan mar kale ku soo noqdo somalilan waxaan si nabadaa uga yimi subaxan garowe waxaanan ugu yaraan joogi doonaa maalin hargeysa waxaan la kulmi doonaa madaxweyne siilaanya iyo sida oo kale wasiirada dowladda ambasador key ayaa sidoo kale sheegay in inta uu joogo uu kulamo la qaadan doono hay-adaha qaramada midoobay ee ku sugan somalilan si uu eego shaqada ay halkani ka hayaan waxaana sida la qorsheeyey uu kulan la qaadan doonaa beri subaxa madaxweyne siilaanyo safarkan uu maanta hargeysa ku soo gaadhay ambasador nicholas key ayaa ka dambeeyey casuumad ay somalilan u fadhistay dhowaan kadib markii bartamihii sanadkii hore ay somalilan qaadacday in xafiiskan cansom uu ka howlgalo somalilan iyago oo ku macneeyey inuu ka hor imanayo madax banaanida somalilan balse ilaa hadda lama oga wax faahfaahinaana lagama bixin dhinaca mowqifkiisa ka tanaasulay amaba ay wax iska bedeleen cabdixakiin maxamuud shirwac v o e hargeysa
cawaysin wanaagsan idin lahaantiinba meel walbaad nagala socotaan halkani waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna buurdhoobo ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom ee ka socda dalka etoobiya ayaa weeraro ku qaaday xalay fadhiisimo al-shabaab ay ku leeyihiin waddada isku xidha buurdhuubo iyo qansax dheere ciidamadan ayaa la sheegayaa inay qabsadeen fadhiisin ay al-shabaab ku lahaayeen deegaanka lagu magacaabo labifoor oo u dhexeeya buurdhuubo iyo qansax dheere haddaba caashe ibraahim caashicuud ayaa khadka telefoonka ee labifoor kula xidhiidhay guddoomiyaha degmada buurdhuubo xasan maxamed cali xasan yare
waad mahadkunta walaal caasho annaga waxaan howlgallay shalo galab ilaa iyo xalay iyo maanta iyo ku jirnay barnaamijkaas magaalada magaalooyinka qasax dheere iyo buurdhuubo iyo baan howlgalladaas laga sameynayey annaga iyo qasax dheere meel loo dhexayso oo degmo kastaaba soddon iyo shan kilomitr u jirta oo ligifor la dhaho ayaan tagnay oo kaga hornimid marka wax dhibana ma u dhicin oo nimankii meelaha jijooga burcadda way iska carareen howlgalkan dhinacee ka soo gasha adigu waxaan kasoo galnay in baahida cunno la-aanta iyo biyo la-aanta ahoo dadka ku baahda dadweynaha ah iyo dhibaatada ka haysato iyo cunaqabateynta ay ku hayaan qolyahan argagixisada ah looga maciino taasaa waxay tahay waxa ugu muhiimsan oo daruuraha ka dhigay inaan howlgalka buuska u gashado aniga iyo dadka macigaaba waxaad iiga warantaa markaa xasan yare yaa ka qayb galay howlgalkan oo qaaday oo waddadaas aad sheegayso isku furay buurdhubay ilaa iyo qansax dheere ciidanka saraakiisha iyo ciidamada soomaaliya ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo iyo iyo ciidamada amisom dalka ka joogo yaan iska kaashanay koley labada labadaas dhinac baan noo howlgelaynaa marka tiro ciidamo ah oo intee la-eg baa ka qayb galay howlgalkan wallaahi tirada ciidamada miidiyaha in badan lagama xusi karo sababo badanoo jira dartood laakiin waa ciidamo ku filan sidii loogu qoondeeyey hawshooda inay u gutaan marka maxay hadda muhiim u noqotay waktigan in howlgalka noocaas oo kalea la qaado maxaa ku xiran oo howlgalkan hadda keenay in la qaado waxaa ku xiran caasho waa mahadsan tahay sida laga yaabo inaad ka warqabto dalka waxaa ku baahday abaar khatar ah oo dad iyo dunyada ay le-anayaan colaad gaar ah oo nimanka nabadiidka ah ayna magaalooyinka laga haystay iyo dadka ka haystay iyo ayna la direynin ay dadweynaha la dagaalamayaan dheeraad bay noqotay hadda magaalooyinka aan tagnay oo ay kamid tahay tuulo la yidhaahdo qaydo oo shan iyo toban kilomitr magaalada buurdho oo dhinaca bari ka jirto waxaa xusid mudan war bay lahayd warta biyaha waa ka go-een webiga magaalada buurwo dhex mara inay usoo arooraanna dadweynaha way u diideen oo way ka xayireen marka xaaladaha iyaga ah in dadka looga maciino oo ay access u helaan inay biyo doontaan ama ciddi kaalmo u geynayso meel wax umarsiisa loo helo taasaa howlgalka waxay u tahay base waxaad iiga warantaa markaa xasan yare hadda howlgalkan ayaa dhacay sidaad ii sheegayso qansax dheere ilaa iyo buurdhubo waddadii isku xiraysay waa la furay qorshaha kan xigaa muxuu yahay waxay noqon doontaa jihooyinka areada hadda annaga aan xukunno ay nimankaa ka joogaan oo dhan insha allahu tallaabaan u qaadi doonaa aan wax uga bedelayno isbarooyinkooda iyo iyo meelaha ay joogaan dhibka ay ku hayaan dadka
waxaan ka warqabnaa xasan yare sida adigana carabkaba aad ku dhufatay in maciishadii mucaawanada ahayd la gaarsiin waayey deegaanadaasi go-doonka ku jiray ee gacanta al-shabaab ku jiray hadda marka maadaama sida aad sheegayso wadooyinka qaar aad furteen oo qansax dheer ilaa buurdhuuba hadda aad isku furteen oo howlgalkaas lagu furay ma waxaa jira qorshayaal hadda degsan oo ku saabsan in wadooyinkaasi ay soo maraan mucaawino dadka la gaarsiinaya abaarta looga cabsi qabo ha iyadaa waxay tahay mudnaanta koowaad waxaan siinayno ugu weyn cid allaale iyo ciddii dadka kaalmo u sido dadka horta caasho sida laga yaabo inaad ka warhayso cunno la-aan biyo la-aan caafimaad daro wax kasta oo bani aadam looga gurman lahayo dhibaataha oo dhan bay qabaan cid u gurmatayna ma jirto muddada hadda lixda bilood ayadoo annaga aan dhulkaa joognay ama aan howlgallada ku jirnay marka isbaarooyinka aan awoodda weyn ku dhisnayn oo al-shabaabka ay meelaha wadooyinka oo dadka shacabka ku adeegan lahayn ay joogjoogaan in laga sifeeyo dadkana ay helaan fursad ciddii kaalmo u sida ay wax kusoo gaarsiiso taasaa wax dhowr u ah howlgalka ilaa iyo muddo intee lag buu howlgalkani soconayaa sida qorshuhu yahay hadda fixed time kuma sheegi karayo laakiin insha allahu waxaan rajo ka qabnaa un howlgalkan inuu isbedel ka dhasho oo dhinaca dadweynaha iyo noloshooda iyo adnigooda iyo inuu isbedel uga dhasho rajo fiican ka qabnaa insha allah inta howlgalkan uu socday wax khasaaro ah maxaa noo sheegi kartaa maya maya wax khasaaro ah ma jiraan maxaa yeelay meel iskaga hor imaanayo oo ay nimankaas ku diriri karaanba ma jirto ciidankooda tirana male tayana male wax moora loo hayaan inay isdifaacaan ama ay meel soo weeraraanba ma jirto mar allaali markii ay dareedaan annaga dhaqdhaqaaqa kaanaana meesha ay joogaan way iskaga sii cararaan oo aado kale fufog iyo aadaan marka iskoorimaad hadduu dhacayo waa khasaaro dhici lahay inta badan iskoorimaad ma dhaco marka hadda adiga ogaanta waddada qansax dheere oo muddo xirnayd ilaa iyo buurdhubo way furan tahay hadda hay gaariga aan ka fuulay buurdhubo waxaan ku tegay meeshaan kuu sheegay soddon iyo shan kilomitr u jirto hal qof oo al-shabaab aan asaagtiisa hataa kuma yaal iska dhaafina asagi aragna waa meel kala qaybisa labada magaalo oo qasax dheere oo gobolka bay ah iyo buurdhubo oo gobolka gada ah bartamahooda weeye waxaa la dhahaa lebifor isbaarooyin tambareeri ah oo aan joogto ahayn oo ay maalmo joogayaan maalmo ka maqnaanayaan bay ku joogjoogi jireen waxa ay ku deegaanka ku go-doominayeen taaba taasay ahayd marka insha allahu maantana maba aan ma arkinbo kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha degmada buurdhubo xasan maxamed cali xasan yare oo khadka telefoonka ugu warramayay caashe ibraahim caashe cuud oo ku sugan magaalada washington
dowladda jabuuti ayaa qorsheynaysa dhismaha laba dekedood oo casri ah oo laga dhisayo deegaanka dooraale dhismaha dekedahaasi waxaa fulinaya shirkada ka socda dalka shiinaha magaalada jabuuti waxaa warbixinta ka soo diray wariyahayaga ramadaan muuse mas-uuliyiinta maamulka marsooyinka jabuuti iyo laba shirkadood oo laga leeyahay dalka shiinaha ayaa dhowaan kala saxeixday heshiis qandaraas bixin ah oo la xidhiidha dhismaha laba dekadood oo laga samaynayo jabuuti madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa guddoomiye oo kor joogay munaasibadda labada dhinac ay ku kala saxeixdeen heshiiska agaasimaha guud ee marsada caalamiga jabuuti sacad cumar ayaa ii faahfaahiyey qaabka looga soo guurayo ee looga soo qalab wareejinayo dekadii hore iyo xidhiidhka ay yeelan doonaan labada dekadood ee ka wada howlgelaya degmada doorale ee duleedka magaalada jabuuti horta marsada hore ee jabuuti ma wada xidhayno kolba qayb baan rari doonaa qaybtaasi waxaynu qaybta horta general cargoga la yidhaa ayaynu horta raraynaa qaybta labaad iyadna mar dambaan rari doonaa kolkaa imika waxaa la dhammayn doonaa lix boqoloo mitir unbaa la dhammayn doonaa kani imika lixdaa boqoloo mitir baan horta shaqada ku bilaabi doonaa deetana sanad kale kabacdina waxaa dhammaan doonta inta kalea dhammaan doonta waayo dhararkiisu waa kun iyo laba boqoloo mitir weeyaan imika boorkaasi kani d m p gaan sheegayaa doral multi proposal port waa kun iyo laba boqol oo mitir weeyaan sidaa daraaddeed im kolba qayb baa dhammaan doonta si ay shaqadu noogu sahlanaatana kolba in baan rari doonaa boorkan hore ee kama wada guurayna ka dhigan tahay mar qudhaatay labada marso waa laba marso oo kala gooniya weeye marsada hore dooraale waxay ku takhasus tahay un terminaalka unbay ku takhasus tahay wixii containerise unbay ku takhasus tahay tanna waxa weeyaan waxaa la yidhaahdo general cargo waxyaabaha kale ee xamuulka kale ee furfuran weeyaan amba hadday ahaato sibir ahaato amba sokor ahaato amba xadiid la dhaadhicinaya ahaato waxyaabaha afka qalaa lagu yidhaha general cargo ayay marsadan iyay mutakhasis ku tahay kolka waxa weeyaan waa marso marsadan kale uun buuxinaysay tu shaqo ka qaadanaysa maaha sidaa dadku inay fahmaan taa weeyaan waxaa in badan baa su-aalaha lagu soo celceliyaa ood moodaa inaan inaan yani marsada marso kale garabkan furayno laakiin taasi wax ka waxba kama jiraan marsada dooraale shaqadeedii way wadaysaa tanna waxay sida aan ku yidhi iyay takhasus ku tahay guddoomiyaha bangiga dhexe jabuuti axmed cusmaan ayaa tilmaamay in howlahanu ay qayb ka yihiin horumarka ka taabagalay jabuuti dhaqaalahan kobcay ee socda ee ay ugu can tahay fikradda weyne laga qabo wadanka ugu horrey madaxweynuhu ka qabo ee u sameeyey wadada dheer ee horumarku ku jiro ee keentay in boorkii boorka lagu soo biiriyo tareenkii jiray tareen kale lagu soo biiriyo tareenkii hore jiray haddana la jadiidiyo biyo wadanka ku filan sidii loo helaa falowgeeda galay magaalooyinka dusha ee cobaq iyo tadjuri dadka jooga sidii loo dejin lahaa nidaamkoogii sidii loo soo jiidi lahaa dad margeliyaano wadankan aaminka ee wax walba lagu samayn karaysa u yimaadaan waxaasoo dhan baa isku xidhan marka markay dadkii dibaddu aaminaan dadkii wadankiina waxay keenaysaa inay wadankoogina kusii aaminaan waxooga kusii haystaan marka waxaasoo dhan baa isku xidhmaya arrimahaas marka xidhan waxay keenaysaa in dhaqaalihii halkii la filaymaa inuu hal kasii fiican haddana uu gaadho oo sidaa sanadaha soo socda aanu haysanno kocbin dhaqaale oo ku filnaata say dadkan wadanka ku nool u helaan nolosha maanta dhaanta shaqooyinka maanta ka badan tacliinta maanta jirta tuurka si fiican caafimaadka dhakhtarada jira iyo dhakhtaro kaloo prive lagu soo biirinayo soo socda sida ay iyaguna usii bataan marka waa dariiq fiican oo maamulayaasha wadanka ugu horeeyo madaxweynuhu baryahan dambe si aad iyo aad uga shaqeeyeen ayaa imika inoo socda oon arkayno faa'iidadoodii durtaba agaasimaha guud ee marsada jabuuti sacad cumar ayaa mar kale iiga waramay baaxadda awoodda howlgal ee dekadda sida gaarkaa looga dhoofin doono xoolaha waxaan ku tala jirnaa hadduu ilaaha ilaa toban milyan inaan ka dhoofinno sanadkii waayo waa marso aad u casriya weeyaan ilaa waa lix boqol oo mitir dhararkeedu waxaa soo gali karaya maraakiibta qaadi karaya afar iyo toban kun oo neef baa soo gali karaysa lix marka baan mar qudhaati soo gelin karnaa kolka dhulka kale ee xooluhu ku nasanayaan dhul baaxad weyn baan u taalla waxaan ugu talagallay xooluhu marka ay yimaadiin inay ku nastaan dhul baaxad weyn oo hagoogan oo takalena sistamka mataqaanaa waxqaboojiyana leh oo xooluhuna ayna daalayn inta ay joogaan baad iyo mata biyaba ay ku helaan kolkaa wakhtiga ay nastaan kabacdi iyaan kolka dambe rari doonaa kolka waa marso aad u casri ah waa marso mataqaana ka jawaabi karaysa baahida rijoonga siduu u dhan yahay oo dhan ka jawaabi karaysa rabadaan muuse v o a jabuuti
waxaa weeye sin wanaagsan idilahaantiinba halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii dooda gaaban oo uu mukhtaar maxamed cabtoosh magaalada muqdisho inooga soo diray
dowladda federaalk soomaaliya ayaa waddo qorshe lagu furayo jaamacadda ummadda soomaaliyeed furitaanka jaamacadda ummadda waxay wax badan ka beddelaysaa sarna u qaadaysaa horumarkii waxbarasho ee ka jiray dalka xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa dowladda ma ku guulaysan kartaa inay dib u howlgeliso jaamacadda ummadda waxaa marti iigu ah oo igala qaybgalaya cabdulaahi maxamed cadow iyo siciid muxudiin xaaji faarax oo labaduba ka mid ah ardaydii ka qalinjibiyey jaamacadda ummadda haatanna ka mid ah aqoon-yahanada ku sugan magaalada muqdisho waxaa hadalka ku hormaray cabdulaahi maxamed cadow baada v o eda waa idin salaam waxaan u malaynayaa in overdu ay ahayd in jaamacaddii ummadda soomaaliyeed gaheer iyo lafoole iyo baarihii in dib loo soo celiyo brodaktigaasna waxaa u malaynaa dadka maanta hogaanka waddanka hayo in ay ka soo baxeen jaamacadda ummadda soomaaliyeed marka waa wakhtigii loo baahnaa waaye sababtoo ah soomaaliya waa inay aqoonteedii ay hore u kacdaa ay sare u kacdaa dadkaan awoodda lahayn in ay helaan jaamacado lacag la'aan ah oo noofii ah ee dowladda kobargarayso aad baan u soo dhowaynaynaa ayaa weli guddoomiyaha loo magacaabay ninaan iskulood ahayn isku galaas ahayn oo b h d holder ah oo ka baxay jaamacadda xanaanada xolaha weye aad baan usoo dhawaynaynaa waxaan ku faraxsanaa maanta rubac qaran kadib inaan maqlay jaamacaddii diba loo furaaya waxaan tegay xafiis lagu sheegay jaamacaddu inay leedahay oo ku yaala guriga hooyooyinka nasiib daro waa guureen baa lagu yidhi waxaan tegay xarunta shabeelle ma jirin wax qaab jaamacada uma muuqan war waxaan dhahay jaamacaddii baan rabaa inaan informationka qaato sidii lagu bilaabi lahaa saa u qayb qaadan lahaa saa u noqon lahaa asistante caddow waad maqlaysaa saaxiibkaas sida uu leeyahay qaabka hadda dowladda ay u qorshaynayso in jaamacadda ay u furto ma aha mid lagu qanci karo marka sidee u aragtaa arrintaas horta biniaadanka inuu disagreement inuu sameeyo waa wax uu xaq uu qofka biniaadan fikirkiisa inuu cabirto waa wax loo baahan yahay laakiin waxaan u malaynayaa walaalka siciid wuxuu hilmaansan yahay waddankan in labaatan iyo shan sano uu burbur galay wuxuu kaloo hilmaansan yahay in dowladdan hadda oo laba jirsatay ee tahay dowlad buuxda oo soo celisay wasaaradihii ama hay-adihii oo rabay in ay ka soo shaqeeyaan jaamacadda ummadda maanta waxaa u malaynayaa wasaaradda hiddaha iyo tacliinta sare in la sameeyey wasiir leeyihiin wasiir ku-xigeen leeyihiin agaasimo guud leeyihiin hadda loo magacaabay guddoomiye jaamacadeed marka haykalkii siyaasadeed iyo kii dowladnimoba waa soo noqonaya marka walaalkey waxaan leeyahay cantuufta gadaal ha u ceshto ha isdejiyo waddankii waxa waaye waxbarashadii waa qaali soomaaliya waxay la baaba'day waa aqoon darro soomaaliya waxay la baaba'day waa jahli soomaaliya waxa halkaan dhigi waa jahli marka waxaan rabnaa inuu nagu taageero fikirkan socdo oo wasaaradda ku taageero oo maamulkan cusub ku taageero wixii qaldaad ahayna waa soo baxayaan laakiin adliist hadda inay noloshii soo noqotay oo jaamacaddii soo noqotay oo ardadii soomaaliyeed maanta ilaa iyo laba boqol oo qof hadda ay enrolment ku samaynayaan loo bilaabayo galaasyadoodii waa tahay cadow waan ku soo laabanayaa waxaa farta taagaya markana saciid walaalkay cadow waxaan dhihi lahaa guddoomiyaha cusub haddaa aqoon barsaa u leedahay maclum maaha in qof kasta oo soomaali guddoomiyaha uu yaqaano laakiin waxaan ku leeyahay cadow anigu meeshayaan tegey xaruntii shabeellaan tegey dersno wax oo jaamacad kama muuqdo derbida waa xiran yihiin halrinjaquna bufsan oo ooska ama kala tagta xataa farxad gelinaynin midda kale walaalkay cadow jaamacadda ummadda soomaaliya kumitigeedu dowladda kuma shaqaysaba maba rabtaba wasaaradda uu ku shira tacliinta sare ma sameeya evaluation ninkii imaada suudaan jaamacadda maftuuxa iyo gahayl oo la kala yaqaano ee quality ay kala leeyihiin haddaan tagto lagula hadli maayo lacalla haddaan gasho gudaha nasiibkaa ku sii daayana maba jiraan wax evaluation ah wax shaqaaba uma xaq uma lihin haddaan arda ka soo baxay jaamacadda soomaaliyeed toban iyo dhowr kulidood waaye kuli ka mid hadda ka soo baxday wasaarad dowladeed shaqo kumadi marada derbida lawa fadhiyaa kii allahaas wuxuu ku leeyahay shaadadaada cabdirashiidee waa baxtag waa kaloo nasiib dara dhacdo waay waddanka wax kale ma lahayn wixii aan laga anlayn waa jaacad soomaalida waa hooyadii waxbarashada waa ninka hooyo caayo kale waay so cadow hadduu leeyahay profesorka b h d waaye waa welcome wax u soo laabanay qurbaha uga imaaday labaatan iyo afar saacaan soo socday cadow maadaama jaamacadda ummadda ay tahay jaamacad dowladda federaalka hoos imaanayso inta badan jaamacadaha muqdisho ku yaallana ayyiin kuwo si gaara loo leeyahay dowladdu soo ma ahayn in jaamacaddaasi ay ku dadaasho furitaankeeda sidii ay ugu qanci lahaayeen shacabka soomaaliyeed waxaan u malaynayaa catoosho waddankani wuxuu u socdaa dimuqraasiya u socdaa ninkan walaalkay ah waa siduu sheegay anigu qurbahan ka nimid qurbaha naftirkiisa am dhinacan westreg waxay leeyihiin waxa la yidhaahdo private schools iyo public schools anigu jaamacadahan privateska anigu hadda ma dhaliilaynayo in meel isugu keeno oo hal manhaj ay wada qaataan oo ay waxbarashadii ay noqoto mid tayo leh aad baan u soo dhaweyn waxba in wax la bartood waa soo dhaweynaya laakiin walaalkay waxaan u sheegaynaa adduunyadu ma aha maalin keliya waddankan waa baaba'ay hore u baaba'ay dibudhisaa lagu jiraa hadda amnigaa laga shaqaynayaa aqoontiyaa soo noqonaysa marka waxaan rabnaa bal hadda waxaan jaaniskan yarkaa la helay sidii shabeelle ay ahaan jirtay iyo sidii gaheer ahaan jirtay iyo lafoole iyo beerihii hore laga heli maayo ama medicinkii laakiin at least bilowgaan ku jirnaa haddaa la bilaabay patience yar ha muujiyo sabir ha muujiyo waxyaabaha dhaliilada yar oo sheeganayan waxaan u malaynaynaa in dib looga soo kaban doono ummadda soomaaliyeedna waxaan u sheegaynaa dal iyo dibadba joogto inay jaamacadda ummadda soomaaliyeed taageerto siciid mar haddii dowladda ay wada qorshaha lagu furayo jaamacadda ummadda soo bilow fiican maaha horta dhiso bilowgeeda iyo furitaankeeda waa wax fiican asaa hore u sheegaba laakiin maxaa la faa'iiday waa soo carar waa u imaanay nin oo dhahayo soo wac ninka aad rabto aninkaa ma rabay xafiiskaa raba brother jaamacad bad soomaaliyeed waayo kow wasiirka caddow uu sheegayo dowladda uu sheegaayo wasaaradda wasiirka kelima horta agaasimayaashii aawe shaqadii aawe yaa kula hadlaayo wax shaqa maba laga hadlaa meeshaan wasiirka iyo wasaaraddiisa waxaa laga maqlaa telefishinka qaran keliya so jaamacaddan ha la fure waxaaba dhex degan qaxooti oo halka dhisa gurye villa oo waxaa dhahaa sweden norway waa guryihi gaheer waa gogo-an yihiin dad baa degan oo dowladda ku og tahay waana la hadli karin so we need itixaan in la qaado oo horta manhaj kaleisla meel dhigo kii maqaxan qaadana talyaanigii mid kalan qaadana jaamacaddii labadii systemkii talyaanigii kankenyaanka kankenyaanka soo qaadan markaan ka hadlaya qanuunka ayaga waa common low annagan waxaan nahay roman germanico waa kala duwannahay horta eed siciidoo ku soo laabanayna hay cadow wallaahi walaalkay siciid waxaan u malaynayaa qurbaha uu sheegay annagu waa ka nimid anugu afar sanaan jooga aduu asaga hadda yimid nasiib maanta wuxuu leeyahay meesha uu ka hadlayo oo interviewgan ku qaadayo aniga waxaan arkay meeshaan oo aan la fadhi karin meeshaan oo cabsi jirtay marka waxaan leeyahay walniyahu siciidow walaalow soo dhowow qurbaha waa ka wada nimid dulqaad yar sameey kritiigan faraha badanle waa fiican yahay horta argumenti biniaadanka inuu kritiig sameeyo wax looba laakiin kritiig horumar ku jiro nood mid baaba ku jiro waxaan leenahay dowladda hala taageero qorbajoogow dowladda taageera jaamacadda ummadda hala taageero ummaddan soomaaliyeed iyo wiilashan soomaaliyeed oo unemploymentiga oo shaqola'aanta hayso aqoondarada hayso walaalow haddii loo furayo meel iskuulah oo macallimiin loo keenayo oo lacag la'aana oo fiil lacag la'aana waxaan u malaynaa in ummad soomaaliyeed oo damqanaysa oo dhiig soomaaliyeed ku jiro inuu soo dhoweeyaan jeclaan lahaa kusoo gabagabana cadow waxa u imaanaba waxaa waaye oo u soo baxnay oo believe me barlamentiga xataa waa soo kansalay wax u imaada wax kale maaha inaan waddankee kadib qaato dowladdu waa u imaanay waxaa laakiin dowladdiisa ugu lisin laguma hambayn kacaanka wuxuu dhihi jiray baabuur daboolan iyo maaragtay cadar iyo rikoor nimankaana qoray iyo baabuur daboolan iyo baabuur balataarkay keensadeen so we need inaan wixii dee ummadda shaqa la siiyo oo xataa ladhao mushaharaan ku shaqa inta fadhiiso xafiiskaaga waa kan cid kula hadlaysa xataa agaasima wuxuu kule soo wac telefoon ma qabtaan soo wac ma afa anigu waxa u socda dukumintaa wataa xafiiskaa raba qori lala taagaya ninba sura u laalaaban yahay sheekh naga laabo naga laabo inuu si lagu fiirinaya xataa waxu malaysaa inaad tahay idin kala raadinaya so marka appreciate oo ku faraxsanahay jaamacaddii aniga xataa waxaan ku shaqaynaya volunteer waa shaqaynaya laakiin intaan ka shaqeeya maxay ku nuugtaa maxay ka nuugtaa derbi oo weyn al dhisa oo oodan oo arkaysa mas xabs ahaan jaamacad quruxda badnee shabeel meesha dhigi jiran luqadda waxaa laga dhigay meel wada qafilan qorya ka hortaagan dadka ummadda jaamacadda ummadda soomaaliyeed waay xisbi ma laha qof ma laha brother marka waxaa loo baahan yahay jaamacadda ina soo dhaweeyo dadkii oo ishaan la qaado oo wixii shaqayn ha shaqeeyaan kii lacag la-aan ku shaqeyn ha ku shaqeeyo kulligii raalli waxaan nahay inaan komisha ku shaqeyno
guud ahaan dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gebagabaynayaa xubinta dooda gaaban waxaa igala qayb galay siciid muxudiin xaaji faarax iyo cabdulaahi maxamed cadow oo labaduba ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed tan iyo barnaamijka lamida inta aan ku kulmi doonno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america goordhow waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan wadahadalladii ugu dambeeyey ee dhex mara falastiiniyiinta iyo weliba israa'iiliyiinta ee ka socda magaalada qaahira xubintii qurba joogta ee qodobo kale marka horese warkii dunida hay-adda xuquuqda aadanaha human rights watch ayaa ku eedeysay booliiska la dagaalama argagixisada ee kenya inay geysteen dilal khayru sharci ah islamarkaana ay sabab u yihiin dad la waayey isla oo la waayey meel ay jaaniya cidhib dhigeen war-saxaafadeeda hay-addu maanta ka soo saartay new york ayay ku sheegtay in baadhitaan la sameeyey intii u dhexaysay bishii nofembar ee sanadkii hore iyo bishii juun ee sanadkan lagu ogaaday in ciidamada kenya ay geysteen ilaa toban kiis oo dil ah toban kiis oo kale oo dad la waayey ah iyo toban koob iyo toban kiis oo dad lagu sameeyey xadgudubyo ama hagardaamo human rights watch waxay sheegtay in ciidamada la dagaalanka hargagixisada ee kenya ay geysteen ficiladan dowladda kenya ayaan iyadu weli ka jawaabin eedahan wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in ciidamada dowladda soomaaliya ay gacanta ku dhigeen mid ka mid ah hogaamiyeyaashii kooxaha burhcadbadeedka maxamed cabdi gafaaji ayaa wararku sheegayaan in laga soo qabtay xaafad ka mid ah degmada wardhiigley howlgal ay ciidamada dowladda halkaas ka fuliyeen inkastoo ilo kala duwan ay xaqiijinayaan qabashada ninkan ayaa haddana dowladda federaalk ee soomaaliya aanay weli xaqiijinin in gafaaji ay gacanta ku hayso warar kale ayaa sheegaya in maleeshiyaad dhowr ah oo ku sugnaa goobta laga soo qabtay gafaaje iyana la qabtay wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergey lafrov ayaa sheegay waddankiisu uu xal ka gaadhay kala gaadhay dalka ukraine ku saabsan raashin la sheegay inuu yahay mucaawimo oo dalkiisuu soo diray hase yeeshee wuxuu sheegay dhinaca kale inaan wax horumara laga samaynin wadahadaladii uu kula jiray wasiirada arrimaha dibadda jarmalka faransiiska ukraine ee ku saabsanaa sidii loo gaari lahaa xabad joojin xal ugu dambey xal kama dambaysana loo gaari lahaa dagaalka ka socda bariga dalka ukraine wakaaladda wararka ee interfax ayaa kusoo warinaysa in hay-adda lanqeyrta cas caalamiga ee i c r c ay raashinkaasi gelbin doonto marka ay fasaxaan ilaalada xuduudda ee dalka ukraine hase yeeshee waxa uu mr lafrof uu sheegay in wadahadaladii uu shalay la yeeshay wasiirada arrimaha dibadda jarmalka faransiiska iyo ukraine wax natiijo ah aysan ka soo bixin afhayeen u hadlay milatariga ciraaq ayaa sheegay in xogaga kurdiyiinta iyo ciidamada ciraaqiyiinta ee la dagaalanka argagixisadu inay la wareegeen biyo xidheen muhiim ah oo ay gacanta ku hayeen dagaalyahanada islaamiga ahi milatariga ayaa sheegay isniintii maanta ah in ciidamadu ay bannaanka uga saareen kooxaha islaamiyiinta ah biyo xidheenka moosul kaas oo siiya waraabka beeraha iyo korontada inta badan gobollada ku yaala waqooyiga dalkaasi ciraaq ma jiro ilaa hadda cid ka hadashay dowladda oo warkaa sheegashadaas xaqiijisay
badjoojintii kumeel gaarhka ahayd ee u dhexaysay israa'iil iyo kooxda xamaas ayaa saacado kadib la filaya in wakhtigeeda uu dhammaado labada dhinac ayaa weli wadahadallo laysku mari laayahay kule magaalada qaahira wararkii ugu dambeeyey arrimahaas ayaa wariyahayaga daawud aweys waxa uu ka waraystay wariyaha v o eda ee magaalada qaahira xuseen saxnuuni caawa saxda dhexe ee saacadda magaalada haza ayay ku eg tahay xaba joojinta udhexaysa falastiin iyo israa'iil sida warbaahinta maxalliga ay sheegayaan caawa ayaa lagu wadaa in natiijo ay kasoo baxaan wadahadaladii udhexeeyay kooxaha falastiiniyiinta iyo israel balse lama oga waxa ay yihiin xeleryaha siyaasadda ee wadamada carabta ayaa sheegaya in wadahadalada aan tooska ahayn ay yihiin gabagabo lana filayo in wax uun ay kasoo baxaan ugu yaraan in la kordhiyo xabajoojinta labada dhinac hore ay u gaadheen waxaa muuqata in wadahadaladan oo socday muddo maalmo ah ayaa lagu tilmaami karaa kuwa aada u adag sababtoo ah dhinac walba waxa uu ku adkeysanaya waxa uu dalbanayo taasoo ay ku howlan yihiin mas-uuliyiinta masaarida iyo dowladaha kale ee garwadeenka ka ah ee wadahadalada israel iyo falastiin inay soo afjaraan ilaa haatan ma la ogyahay qodobada ay labada dhinac isku mari laayihiin maadaama dhowr maalmood ay wadahadaladani socdeen wararka soo baxayana ay muujinayaan inuu khilaaf jiro amaba ismari waa uu jiro maxaa la isku mari laaya ilaa haatan oo aad og tahay aada iyo aad daa-ud warbaahinta masaarida iyo kuwa carabta ayaa si weyn u hadalhaya qodobada la isku mari laayahay kooxaha falastiiniyiinta ayaa xusuldub ugu jira sidii go-doomida looga qaadi lahaa marinka ghaza iyo in ay shaqeeyaan dekada iyo madaarka magaalada ghaza iyo weliba in israel ay joojiso dilalka qorshaysan oo ay u geysato hogaanka sare ee ururka xamaas halka dhinaca israaelna ay ku adkeysanayaan in hubka dhigis lagu sameeyo xarakada xamaas iyo in booliska maamulka falastiiniyiinta la geeyo marinka ghaza guud ahaan oo meesha laga saaro maleeshiyaadka ururka xamaas daawud qodobadaas ayaa ugu waaweyn oo maalmihii ugu dambeeyey shirka hareeyey dabcan cabsi ayaa jirta haddii caawa la gaari waayo xabad joojin ku meel gaara mid waarta marka sidee bay xaaladdu noqon kartaa cabsidaasi jirta awgeed xaqiiqdii warbaahinta carabta guud ahaan gaar ahaan midda masaarida oo si weyn u hadalhaya wadahadallada u dhexeeya israel iyo falastiin ayaa muujinaya sida ay u adag tahay in labada dhinac ay gaaraan xabad joojin waarta laakiin wargeysyada ka soo baxa magaaladan qaahira ayaa qaarkood saadaalinaya inay u badan tahay in heshiis la gaarayo laakiin aan la ogeyn nuuca uu noqon karo heshiiskaasi marka warbaahinta siyaabo kala duwan ayay maalmihii ugu dambeysay uga hadlaysay xabad joojinta iyo weliba wadahadallada kooxaha falastiiniyiinta iyo israel ay ku leeyihiin waddanka masaarida daud ma laga yaabaa hakadkani amaba ismariwaagani inuu salka ku hayo xamaas oo markii horeba aan u muuqan in ay kalsooni ku qabto dowladda cusub ee masar ee uu hogaamiyo generaal al sisi taasi ma laga yaabaa inay tahay sababta wadahadladani ay u dhaqaaqi la yihiin waa sida aad sheegtay daud qaar ka mid ah xeldheeryaasha siyaasadda rogroga ee wadamada carabta ayaa sheegaya in arrintaasi qayb ay ka noqon karto in wadahadaladani ay noqdaan kuwa adag laakiin qaar ka mid ah xeldheeryaasha masaarida ayaa tilmaamaya in waxyaabaha adkeeyey in wadahadallada ay noqdaan kuwa aan la isku marin in ay qayb ay ka tahay kooxaha falastiiniyiinta oo midaysan islamarkaasina ay dhiseen dhowaan xukuumad ay ku midaysan yihiin ama xukuumad wadaag marka waxyaabaha adkeynaya waxaa ka mid ah islamic jihaad iyo xamaas iyo ururka fatax oo isagu urur calmaani oo reer falastiin ah ay u midaysan yihiin qadiyadda reer falastiin iyo qadiyadda ka taagan magaalada gaza iyo dadka rayidka ay halkaasi lagu laayay waa sida ay hadalka ay u dhigeen marka waxyaabahaasi ayay isku xoorinayaan xeelerayaasha siyaasadda waxyaabaha adkeynaya in wadahadallada ay noqdaan kuwa horu socod ah iyo weliba israael oo ku adkaysanayso in gebi ahaanba hubka dhigis lagu sameeyo ururka xamaas
wariyahayaga magaalada qaahira xuseen saxnuuni wuxuu khadka telefoonka ugu warramayey daawud aweys
haatanna dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii qurbe oo inoo soo diyaarisay sahraa cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba akhyaarta hawada naga dhagaysanaysay kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna qurbe barnaamijkeenna qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa nolosha dadka soomaalida ah ee ku dhaqan waddanka shiinaha gaar ahaana deegaano hoos yimaada gobolka saddexaad ee dalkaasi magaalada kuwanjul haddaba khadka telefoonka ee halkaasi waxaa haddaba khadka telefoonka waxaan kula xiriiray deegaanka dongua oo ka tirsan kuwanjul maxamed yuusuf saalax oo ka mid ah dadka soomaalida ee halkaasi ku dhaqan maxamed ku soo dhowow ugu horreyntii barnaamijka qurbe aad baad umahadsantaa zahra waa ku dhawa walaal waa tahay bal waxaad iiga warantaa sida ay tahay ee nolosha dadka soomaalida ah ee aad adiguba ka mid tahay ee qurbe joogta ku ah dalka shiinaha iyo deegaanka aad joogtid wallaahi zahro horta aada baan idiin salaamaya adiga bahda saxaafadda ee v o e-da markaan u gudbo nolosha dalka jina walaal xaqiiqdii waa nolol aada iyo aada u adag oo ay mararka qaarkeed hataa saameyn weyn nagu yeelatay sida hadda oo kale ani markaan iska waramo waxaan ahay aaba shan ciyaal haysta hooyada hooyadoodna wata waxaan soo galay laba sano ka hor halkan aniga oo raadinaya magangelya do-on waxaan joogaa laba sano hadda qiyaastii waxaba yaraatay oo dhaqaale ay siiyeenna ma jirto waxaba yaraatay ay igu caawiyeenna ma jirto noloshuna waa iska adagtaha walaal ma fahanta markaad leeda way adag tahay nolosha dadka bal haddaad u fasirto noocyada nolosha ay ku adag tahay ma maciishadii baa qaaliya ma adinkaan dhaqaale iyo shaqo haynin oo qaxooti meesha isaga ah bal waxaad u fasirtaa dadka nolosha sida ay qaaliga sida ay ugu dhiban tahay meesha saad ugu dhibantihiin meesha
zaro waa run waa su-aal fiican xaqiiqdii marka aanu ka hadalno maalintii aanu soo galnay halkan un waxay noo sheegtay in aanu wax aanu shaqo qaban karin waxbarashana ilmaha aan loo heli karin qutful duruuriga ama xagga macnaha maciishadana ay noo awoodi karin ilaa lix bilood wixii ka dambeeya iyo interview ay naga qaadan haddii aan ku guulaysana ay dhaqaalana siin doonaan taa iyada ah xaqiiqdii waxay noqotay inay noqoto laba sano ka bacdi inay interview naga qaadaan kadibna ay nagu yidhaahdaan uma qalantiin macnaha sida hadda anigoo kale aabbo waxaan ahay shan ciyaal haysta hooyada waxay igu yidhaahdeen uma qalantid qaxooti aniga oo laba sano joogo iska duruufaysna iska dhibaataysna walaa xaaladda lama soo koobi karo marka dhibku waa badan yahay meelo badan buu saameynta ku leeyahay marka waa un waa un xaaladdu waa iska adag tahay inkastoo dadku hadda meeshan ay aada ugu badan yihiin singalada waa tahay oo dadka aan lahayn qoysaska si fiican ayaan kuu gartay bal waxaad ka warantaa marka dadku maxay qabtaan maxaa camal u ah ama shaqo u ahba wallaahi dadka dadka wax camala ma haystaan sidaa hadda marka aanu ka hadlo dhallinyaradoo kale dadkooda iska caawima aniga shaksi ahaan markii aniga aan iska waramo maxamuud ahaan marka aniga aan iska waramo guriga kelidiisu waxaa iga dhiibaa qolo yar oo guwaanzuu degan oo bicmishterka kuwaan qoladan bicmishterka iga bixisa boqol dollar maciishadeyda markii ani xaqiiqda aan kala hadlo subaxdii waxaan u foostagaa foorno halkaan dariskeyga islaam leeyihiin rootiga gubtaan kasoo qaataa waxaan u foostagaa kawaan oo islaam leeyihiin meesha meel islaam maaha laakiin waa kulan bicmishterka ku haystaan calooleeyaan kasoo qaataa nolosheedii saasaan ku maareeyaa marka noloshu way nagu adag tahay wallaahi waxa aanu zahra ka sheegi karna male sida ay tahay dadka chineska waad aragtay dadka iskuma naxariistaan halkaan ayaga ayagii baan koobshaa isu shubin maanta haddaa dhimatid waad ogtahay sida hore meeshaan ka dhacday waa laisgubaa xaqiiqdii markii aan kaala hadlo zaaro nolosha aad bay nagu adag tahay hadda aniga wiil yaroo afar jir aan dhalay gaajo aawadeed waxaa igaga dhacay aalso gaas ama dadka hadba si ay u yaqaanaan gaasa igaga dhacay markii aan daktarka aan geeyey wuxuu igu yidhi toddobaadyadan soo aadisan cunugan hadduusan daawo degdeg helin dhimashuu diyaar u yahay marka alxamdulilah ummadda islaamkana waxaan ka codsanaynaa bal inayna soo gaaraan oo xaaladeena aad bay waxaad iga warantaa shaksi ahaan dhibaata saameyn bay ugu yeelatay ma fahamti maxamuudow bal waxaad iga warantaa marka qaramada midoobay meesha miyaysa joogin dadka soomaalida miyaysa ka mid ahayn wadamada dadkooda qaxootinimada loo aqoonsan yahay ee deegaanadaad joogtaan
horta zara horta waa su-aal fiican xaqiiqdii markii aanu ka hadalno qaramada midoobe meesha horta wadankan joogno waa wadan shuuci ah qaramada midoobe way joogtaa waxayna waxayna degan tahay magaalo madaxda dalka china beijing xaqiiqdii markii aan kala hadalno markii hadda aniga aan magaalada aan deganahay aan rabo inaan u safro beijing waxay igu qaadanaysaa almost shan casho xaqiiqdii markii aan rabo in aan cabashadeyda aan gudbiyo ma ku aadi karo lacag macnaha igu filan ma ku aadi karo ugu yaraan waxaan ku tegayaa shan boqol oo dollar ma fahantay marka ayagu way ka tashteen inay is arkaan dadkii u imanayay iyo dadkii macnaha u cabanayay iyo waxaasoo dhan way ka tashteen zaar midda kale markaa runta kaala hadlo anigu waxaa la siiyey rajati before waxaan umalaynayaa taarikh sideed maalinta jimcada ahayd waxaa lagu yidhi uma qalintid qaxooti umaanada dhalan kismaayo ninkii garanaya garanaya kismaayaan ku dhashay baasaboorkeyga waa kismaayo wax kaloo aqiil hadda igaga dhigeen ma jiraan waxaa ila soo hadlay xaqiiqdii migrationka china waxay igu yidhaahdeen bisha soo socota hadduu ilaahay may odhan bisha soo socota haddaanan la imaanin tigidkaaga waxaad mutaysan doontaa xabsi dhan lix bilood marka ciyaalkii waad arkaysaa kii igu yaraa hadda waa igu agmatagaya waaye maxaa ku go-aana marka gaaja gaaja ku dhacday oo gaaja macnaha ku rida gaaskii halka agteeda ku matagaya dhibaatada ay haysata hadda igu weyn waxa weeyaan ma awoodi karno tigid aan ku noqono bisha sagaalaad afarteeda haddaan tigid la imaanin waxay igu yidhaahdeen ilmahana waxay tegayaan xabsiga ciyaalka adiga iyo hooyada dhashana xabsiga weyn baa laga gudbinayaa taas waa low noo digsan bay yidhaahdeen ma fahamtay waaya dad badan waxaa laga yaabaa inay isweydiinayaan maxamuud waxa uu joogaa wadanka shiinaha oo dalka labaad ee dunida ugu weyn xagga dhaqaalahana horumaray miyeyse qaxootiga aqoonsaneen miyeyse jirin wax lagu kaalmeeyo qof sidaasoo kale ah wadan burbursanoo ammaan iyo dowladnimo aysa ka jiran ka yimid marka bal maxaad dhihi lahayd taasi dadka ku dhegaysanaya horta horta zaar waa su-aal fiican horta xaqiiqdii anaga naftarkeena markaan jeena hadda aan joogno waxyaalaha badan aan isweydiino waxa weeye booliska haddoo kale markii aan iska hor imaano sharciyadeena na weydiiyaan sharciyada aan wadano xaqiiqdii hadda marka aniga maxamuud ahaan iska soo qaado waxaan wataa salem seeker salem seekerka markaan tuso booliiska ma yaqaanaan wax qaxooti la yiraahdo ma yaqaanaan dadkan waa dad horumaray isma saacideeyaan oo macnaha ayaga dhexdooda hadda waxba isma taraan nin walba wuxuu aaminsan yahay shaqo haddii maanta aada gaajaysanta hadda marmar waxayna weydiiyaan war miyaynan idin caawimin united nationka waan u sheegnaa waxaan ku nidhi nama caawinto united nationka waxba nama siiso meeshanaan ku gaajaysannahay waa ku dhibaataysannahay marka xaqiiqdii dowladda jena waxaan ugu mahad celinayaa oo aan isleeyahay mahadda keliya ee dowladda jena aan siinay waxa weeye magangeliyada ka sokow ammaanka aan ku haysano boolisna ma dhibo waxbana ma dhibo laakiin dhibka ugu weynanaysto waxa weeye maalintii rajabti lagu siiyo sharcigooda wuxuu dhigayaa in inta aad joogto sharci darrada aad joogto haddaadan tigidkaaga aan la imaanin in aada mutaysanaysid xabsi marka si kastaba ahaata zahroy ummadda islaamka ay dhegaysanaysa maanta ee iga dhegaysanaysa qurbaha meel walba ay joogto ee aan wadaano jirka waxaan ka codsan lahaa aniga ifamilkeyga inay naga badbaadiyaan xabsiga aad baad u mahadsantay inaad barnaamijkeena qurba noogu warantay
aad baan kaaga mahad celinaya walaal
kaasi waxa uu ahaa maxamuud yuusuf saalax oo ah qof soomaaliya joogana deegaanka lagu magacaabo danguwa oo ka tirsan kuwanjuul waxa uuna iigu warramayey khadka teleefoonka ee dalkaasi shiinaha isagoo aan ka waraystay shiinaha iyo nolosha soomaalida qaxootiga halkaasi ku ah inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonnana dhegaystayaal sidaas iyo nabadgelyo
sahra cabdi axmed aad iyo aad bay u mahadsantay halkaad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee voice of america haatanna muqdisho magaalada muqdisho waxaa ka soconaya shirar lagu baraya ururada bulshada rayidkaa sidii ay u yeelan lahaayeen aragti midaysan tallaabadan waxay qayb ka tahay dadaallo ay wadaan hay-adaha aan dowliga ahayn ee magaalada muqdisho oo lagu doonayo in lagu mideeyo aragtidooda ka hor inta uusan qabsoomin shirka gargaarka baniaadminimo ee la filayo in sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka ay qaramada midoobe ku qabato magaalada istanbul ee turkiga wariyaha v o eda axmed xasan colaad ayaa warbixintan noo soo diray shir looga hadlayay sidii afkaar midaysan loogu heli lahaa hay-adaha samafalka kuwa gudaha iyo dibadda ayaa maantay lagu qabtay magaalada muqdisho shirkani oo ay soo qabanqaabisay hay-hadda maxalliga ah ee zamzam foundation ayaa ulajeedada ugu weyn waxa ay ahayd sidii afkaar midaysan ay ula tegi lahaayeen hay-adahani shirka istanbul labada kun iyo lix iyo tobanka ee uu ku baaqay xogayaha guud ee qaramada midoobay bankimon ulajeedada shirkani ayaa waxaa ka hadlay dictor hami albana oo ah madaxa kulanka bili-aadinimada
maanta waxa aynu qabanqaabinaynaa siminaar looga xajoonayo ujeedooyinka shirka gargaarka caalamka ay qaramada midoobay ku qabanayso laba kun iyo lix iyo tobanka istanbul waxaan u nimi halkan iyadoo ay soomaaliya leedahay khibrad gaar ah oo la xidhiidha xal u helidda mushkiladaha abaaraha iyo macaluusha sidoo kale waxaan u nimi annaga oo rumaysan in enji-oyada soomaaliya ay awood u leeyihiin la tacaalidda dhibaatada afarta arrimood ee looga hadlayo shirka ayaa ah saamaynta gargaarada maaraynta khatarta yaraynta nugulaanshiyaha dadka iyo weliba quweynta shacabka ibraahim sheekh axmed maxamed oo ku hadlayey magaca hay-adda zamzam foundation ayaa sheegay in shirkani ay ka soo bixi doonaan talooyin muhiim ah oo ku aadan mideynta hay-adaha sidii loo heli lahaa afkaar midaysan waa in xirfad cusub la helaa oo dadka lagu caawiyo waa in waddammada ay dhibaatooyinka ka taagan yihiin laga yareeyaa masiibooyinka marka horeba ku imaanaayo haddii la yarayn karo waxaa jirta haddii aynaan sidan samayn dhowr qofood fakarkooda la yimaadaan waa laga tegey haddiise hay-adihii samafalka ee soomaaliya joogta isu yimaadaan ee yidhahdaan fakarkeenu waa sidan ee hana la caawiyo mid kale fakarka dambe ayaa wuxuu yahay waxaa jiro doonar fatiig wax la yidhaahdo dowladihii deeqda bixin jiray deeq badan ma hayaan marka waxay rabaan deeqda ay bixiyaan inay meel gaarto maxamed iidla sabriya oo ka mid ah xubnaha sare ee ururka iskaashiga islaamka o i c oo isna ka mid ahaa xubnaha ka qaybgelaya shirkani hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa gudaha ayaa waxa uu sheegay in shirkani yahay mid muhiim u ah hay-adaha samafalka runtii shirkaani muhiimad weyn ayuu leeyahay Eh, waa shir ay, eh, ay ku- lagu- lagula tashanayo eh, dhibaatooyinka iyo sidii loo horumarin lahaa eh, gargaarka iyo samafalka adduunka En, eh, sida muuqatana hay-ada waaweyn oo hadda waddanka aad uga shaqeeya u badan hay-adaha maxalliga ah oo runtii xoogaal u ah eh, waxa rasmiga ka jira waddanka ay ka soo qaybgaleen Eh, talooyin wax ku oolna ay ka soo saarayaan qodobadaas soomaaliya qoseeya waxaa lagu dari doonaa shirkaas oo ka dhici doona wad- istanbul eh, si loo xoojiyo waxtarka gargaarka adduunka iyo samafalka adduunka En, soomaaliya waxay qayb ka tahay marka wadamada eh, runtii yani eh, si gooni ah isha loogu haayo inay talooyinka soo bixin doonaan maadaama lagu yaqaano waddanka ka shaqayntiintu- ka shaqayntiisu ay ka mid tahay wadamada yani adag Eh, sidaa daraaddeedna eh, talooyin muhiima oo adduunka wax u tari kara xataa wadamo kale wax u tari kara inay ka soo baxaan saasaan ka rajaynayna insha allah axmed faarax oo ka socday hay-adda oja ayaa tilmaamay in shirkani uu yahay kii ugu horreeyey oo nuuciisa ah oo ay isugu yimaadaan hay-adaha samafalka ka shaqeeya waxtar weynna u leh walaahi aniga fikrad ahaan waxaan is leeyahay wax muhiim ah ayay tahay waa markii ugu horeysay een- een- taariikhda shirkan oo world humanitarian summit issues looga hadlayo soomaaliya lagu qabto muhiimad bay u leedahay sababtoy tahay waxay tahay aan, in ay ku leedahay ra'yi soomaaliya ama geeska africaba waxaana humanitarianka la yidhaahdo aan, wax badan bay runtii een, ay ugu fadhidaa sababtaan saas u leeyahana waxay tahay dee wax badan oo ra'yi bay ku darsan kartaa aan, sidii dadka een, dhibaataysan ama ha dhibaateeyeen colaad ama ha dhibaateeyeen een, aan, abaaro ama ha dhibaateeyeen xaalado kale oo waxaasoo dhan dad badan barka marka inay soomaalidu aan, daraf ka tahay oo ay ku leedahay ra'yi oo input ku leedahay si kastaba ha haatee hay-adahani samafalka ee ka howlgala gudaha waddanka soomaaliya ayaa shirkani ku tilmaamay inuu yahay mid muhiimad weyn ugu fadhiya sidii ay u heli lahaayeen hal afkaar oo midaysan maadaama hadda ay ku shaqeeyaan hay-ad kasta iyo qaabka ay dunida ula macaamilayso axmed xasan colaad v o a muqdisho
n aad buu u mahadsan yahay warbixintaasi inooga timi magaalada muqdisho haaruunow imkana bal qodobadii wararka ugu doorroona haddaad mid iyo laba inooga soo qabatid mahadsanid ismaaciil hay-adda xuquuqda aadanaha human rights watch ayaa ku eedaysay booliiska la dagaalama argagixisada kenya inay geysteen dilal khayru sharci ah islamarkaana ay sabab u yihiin dad la waayay jaan iyo cidhib meel ay dhigeen war-saxaafadeeda ay hay-addu maanta ka soo saartay new york ayaa ku sheegtay in baadhitaan la sameeyey intii u dhexaysay bilihii novembar ee sanadkii hore iyo bishii juun ee sanadkan lagu ogaaday in ciidamada booliiska la dagaalanka argagixisada kenya ay geysteen ilaa toban kiis oo dil ah iyo toban kiis oo kale oo dad la waayay ah iyo koob iyo toban kiis oo dad lagu sameeyey xadgudubyo iyo hagardaamooyin kale human rights watch waxay sheegtay in ciidamada la dagaalanka argixisada kenya ay falalkan geysteen dowladda kenya ayaan iyadu weli arrintaasi ka jawaabin wararka imanaya magaalada muqdishona waxay sheegeen in ciidamada amniga ee soomaaliya gacanta ku dhigeen mid ka mid a hogaamiyaasha looga shakisan yahay inay la shaqayn jireen ama hogaamin jireen burcadbadeeda soomaalida maxamed cabd maxamed cusmaan gafaaje ayaa warar ku sheegayaan in laga soo qabtay xaafadda wardhiigle ee magaalada muqdisho halka ay ciidamada dowladdu kadib howlgal ay ciidamada dowladdu halkaasi ka fuliyeen dowladda soomaaliya ayaan iyadu ah, weli qabashada ninkan si rasmi ah u xaqiijin gudoomiyaha gobolka missouri ee baartamaha dalkan kenyana wuxuu amray ciidamada ilaalada qaranka inay galaan magaalada ferguson toddobaad kadib markii ay halkaasi uu ka dhacay dil loo geystay nin madow ah dilkaasina uu geystay sarkaal booliis oo ka tirsan caddaanka jane nixon waxa uu amarkaasi bixiyey maanta kadib rabshado dhex maray booliiska iyo dad dibad baxayay aad u mahadsan yahay haaruun macruuf oo inoo soo koobayey qaar ka mid a wararkii ugu doorka roonaa haatanna haddaynu gebagabada idaacadda ayaynu taagannahay dhegaystayaal cawaysin wanaagsan meel kastaad nagala socotaan halkani waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna haaruuna ka war haddaynu dhegaystayaasha de ku nasino warar iyo barnaamijyaynu ku wadnay dhinacii heesaa ka waran maxaad soo qaban lahayd dooqaaga adigaa cusub eh bal waxaan odhan lahaa anigu waayo waayaan dib inooga celina nayrus iyo maandeeq baan odhan lahaa aynu idaacaddeenna cawaysnimo kusoo afmeerno waayo waad mahadsan tahay heestaasi ayaynu ku soo xiraynaa idaacadayadii fiidnimo waa anigoo haruun macruufa iyo ismaaciil xuseen farjar oo idinle intaaynu ku kulmi doonno idaacadda subaxnimo lixdiya badhka xilliga muqdisho haddii abaydmo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.